adigu xadiiskii markaan duruqdiisu wada keenaha markaan maxaa inoo noqonaysaa in rafcigan xadiiska la kor yeele rasuulki ilaahay loo tiriye waham yahay oo markaas sawaabta iyo xadiiska inuu mawquuf noqdo ama markaan duruqdii laysu wada geeyo ayaa waxaan arkaynaa in saxaabiga magacowgiisan la magacaabay magacowgan saxaabiga la magacaabay ay qalad tahay waham dhacay ay tee xadiiska asalkiisu mursal yahay tan baa la helaya hadda marka hore waa fayow yahay daahirku haddaba xadiiska caynkaase marka inu daahirka sare la eego fayow cilo ka nabad gashan oo xadiis la aqbalaya laakiin marka duruqdiisa la tatabuco laysu wada geeyo wax dhaawacayo sixadii lagu arkayo ayay mucallal yidhaahda marka arrintuna waa arrin inta badan qarsoon inta badanna raggi xataa raggi xufaad ahaa arrintan kamay wada hadlayno awoodda amay wada lahayn aqoontaasna may wada lahayn waxa ogaan karaya waxyaalaha caynkaasna cilooyinka soo saarayay waa in kooban oo xufaadii kaba mid ahayd oo ilaahay xifdina siiyey faham aada u daqiiqana siiyey iyo fiiro aada iyo aada u dheer siiyey oo xataa rag dee badan oo xufaad ahaabaan aqoon marka la eego aan gaadhsiisnayn martaba ay axaadiista ku tacliiliyaan ee umuuraha kaba hadlaan saa daraadeed ragga dee axaadiista ciladooda kaba hadlay waaba raba kooban ayay iskaba noqonayaan waa qumuudka meesha ay jirto iyo inuu yahay anwaacdan xadiiskan daciifkaasa ugu qarsooni badan waayo xadiiskii guud ahaan waa fayow yahay rux marka sanadkii u arko hadduu xataa kutubtii taraajibta qaato ruwaadii dhansi soo wada gaadhuu arkaya oona cidi meeshii kaba maqnayn tadliis u xataa dee imanka barhkood laguma sifeeyo cantooda uga joogsadana maba jirayso matigiibuu arkaya rasuulka ilaahay gaadhsiisan hadduu ruwaadii eeka taraajidoodiina iyagu cadaala iyo dab iyo waxla ayuu arkaya mar xadiiski waxau dhan xadiis maqbuula laakiin waxay dee cilada la ogaanshu ka imanaysaa ma aha un xadiiska dariiqane in la xasriyo xadiiska sidii lagu wariyey oo waxaaba yidhaahaan albaabu ida lam tujmac duruqu lam yatabayan khadow baabka ama mawduucan haddaan asaanidiisi iyo duruqdiisi laysu wadageyo khadaiisa lama ogaado khada imaka waxaad garan kartaa imaka kutub taag akhdaadan dhacaysa kolkol haddii akhdaadu madbaci tahay waaba la iska garan karaa laakin akhdaada cilmigee dhacayso masale dee marjuuxaydu kani ku tegayo waxaa dhici karta dee kitaabkan adaad aragtiyo intii kala soo naqlisay masaladuna ay raasixnimo usoo dhigteen lama ogaan karo laakin marka dhowr kitaab oo waxaan ka wada hadlay ama shanlix adigu aad isu wada geyseed isu eegto ayaa la garan karaa waxaa raajixa masaa-isha iyo waxaan marjuuxayno kitaab keliyood aragtay ama sheekh keliyood aqwaashiisa akriday taas uma kala saaraysid sheekha qaladkiisana waxaad ogaanaysaa iyo masaa-isha marjuuxa ay agtiisa kuba sugan markaad sheekhyada kale aqwaashooda eegteed isu eegto kutubtana waxa marka la macaanidan dee aan madbaco kaba iman ee ah xagga macnaha kaba yimi iyo masalada awjuhdeedii kaba yimi marka laysu wada eego kutubtii wax soo naqlinaysa ayaa la ogaan karaa kol kol baa dhici karta toban kitaab waxay isku raacayaan sababtuna ninba nin buu kaba naqliyey ninba nin buu kaba naqliyo waa qowl keliya laakin ay kala qaateen oo kutubtii way badan tahay lakin haddana waa qowl marjuuxa si imaam nawowi iyo sharx muhadan meela kuba cadeeyo oo waxay isla raaci karaan haddaba tan axaadiisna waa taas oo xadiiska waxaa ciladiisa la ogaanaya marka sanadkan la eego raawigan siduu ku wariyey ee raawi kale la eego wixii xadiiska warinaya o dhan meel laysugu wada keeno ayaa iyagii laysu muqaaranayn kayfiyaadkay ku wariyeen laysu eegi haddana laysu miisaamiyo dabdigood iyo itqaankood iyo wixii markaasaa ciladii ay soo baxaysa la ogaan karaa dee taasna wax sahlan oo dhib yar maaha isugeyn maaha in kitaab iyo laba lagama soo warinayo waa guud ahaan kutubta riwaayaadkii xadiiskani lahaa oo laysu wada keenay ruwaadii xadiiskan warinaysa oo laysu wada keenay oo riwaayaadkoodii laysu miisaamay bal kaas baa mucallal laydhaah saa daraadeed anwaacda xadiiska ka ugu qarsooni badan weeye walow dee culimadu ay u cinaayoodeen oo ay kutubtan takhaariijta iyo waxyaalahaasna in badan shuraaxda axaadiisana laguma arkayo umuuraha tacliilkaas kutub gaar ay u dejiyeen oo rag de markaa kala duwanna ay jirto dee qeybna maanta lagaba madbaceeyo mala kitaabka daraquniyaha ugaba weynaadeen oo dee ajza ama mujaladaad ah oo dee umuuraha kaba hadasha taas hade waxa weeyaan oo culimada dee kutubtoodii iyo intaajkoodii ama kutubtan asiladii culimada waxyaale la weydiinaya ama axaadiis la weydiinaya ama ruwaadiya waxay warinayeen oo iyadna majmuuc ay maanta ka madbacaysan tahay bal kuwaas haba jireene laakiin waa anwaacda xadiiska waxyaalaha ugu qarsooni badan bal kaas weeye mucalalku waana qaybaha daciifka ahoo ee xadiiskii fayooba ayaa lagu arkay cillo waxyeelaysa ciladuna maanta haddaanay ahayn qaadixo wax lagama soo qaadayo imaka ka laga hadlayna waa ciladii qaadixada ahayo waana si aynu kusoo marnay saxiixa iyo xasanka in la shardiyayo inay ka nabad galaan marka wuxu uhi balaqadii macnihii waa kaasi wamaa xadiiska bicilatin ishtamala kulansada bicilatin cilo ciladaasoo gumuudin kalligii haddaan nacfiyeena waana lafti jaamidahe aan ama kaamida ayaan u bedelanaynaa ama mudaafaan iskaba soo qadaranaynaayo bicilatin cilo kulansaday ciladaasoo daati gumuudin qarsooni u saaxiiba qarsoon waayo wixii daahirka ahaa iyada taas xadiidka waxba laguma cilaynayo kolkolda haba dhacday wax daahira inay kuga cileeyaan oo kale hadduu waaba maxay waxa daahirka yahay ninkii raawiga hadduu faasiq yahay fisigiisii iyo marka wixiaasi oo kale waa wax iska daahira laguma cilanayo xadiidka tan lama odhanayo walow dee cilo ay xadiidka kuba tahay laakin ka loo jeedaa taa maaha waa cilo kulansada ciladaasoo daati qunubin qarsoodi u saaxiiba aw kafa waa cadfu tafsir awdu macnaawo weye waana iska dee tii hore kafa iyo qunub waa isla mid aw kafa mucalalun mucalal weeye cindahum waa cinda ahli xadiid ahlu xadiidka agtooda mucalal baa la yidhaha qad curifa waa la ogaado magacan baa lagu ogaaday iska takmilo waa la ogaaday bal marka haddaba xadiidka mucalal la odhanaya waa xadiidkaasoo sanadkiisa marka laega daahirkiisu sixa iyo salaamo yahay matnigiisa uu fayow yahay oo marka xaqiiqa ahaan laysu wadageeye ruwaadii iyo dii laysu eego waxa qaajaxa lagu ogaanayo marka waxaan leenahay saa daraadeed imaka haddii imika xadiidka daciifka iyo qaybo raggii dacafada axaadiistoodii ay ahaayeen tacliimkani wuxuu ku yimaada axaadiis asiqaat dadkii lagu kalsoonay axaadiisoodii oo marka laisu geeya la ogaanaya wahm ruux ka dhacay qalab sahwi ha ugaba dhaco nisaan ha ugaba dhaco qalab qalabkii muxuu imanaya ama xadiis dee asalkiisu marfuuc mawquuf ahaayo marfuuc lagaba dhigay xadiis asalkiisu mursal ahaayo oo laga dhigay mustasil lagaba dhigay ama mawsul lagaba dhigay xadiis xadiis kala dhex galay waxaan xadiiskii kamid ahayn oo xadiiskii kuba soo biirtay umuurastaasa ayaa lagu ogaanayaayo la arkaya de xadiiska markaa maxay keenaysaa in sia xadiiskii la manciyo in xadiiskii laba daciifiyo taas bay keenaysaayo xataa buluq oo kale kale waa meelaha ruuxu dee markuu aqoontan leeya dee lagu tadbiiqin karo umuuro badan bu xaafid ibn xajar u ishaara umuurahan oo kale xadiis aynu soo marnaa qayba ku jirtay markuu xadiiskii dhigtay wa huwa macluulun daahirku waa fayow yahay laakin waa macluul waan arki doonaa kuwa qaarkood xadiiskii oo marfuuc ahayo saxaabiga inta la magacaabay rasuulka ilaahi loo tiriyey uu leeyahayba dee waxa weeyaan warajaxahu fulan dee alwaqfa ama dee rajaxa alaimatu waqfa waxaa la raajix yeelay inuu mawquuf yahay ujeedada eg marka hore daahirkiisi waa dhan yahay waa marfuuc lakin culimada waxay raajix yeeleenba mawquuf umuuro sidaas oo kalea ayaan arki doonaa wa ucila bilirsaal waxaa lagu cileya irsaal ujeedada saxaabi waa magacaaban lakin waxa leeyahay saxaabiganba waa wahm waa mursalba xadiiska asalkiisu umuuro sidaasoo la arkay inaynu yar ciyaanaayon doona hadii ala idhaaho ayaa jirto dee biluqa kolley inoo noqon kartaba tadbiiq inoo noqon karta hadii ala idhaaho xadiidka inta badan axaadiis asiqaat buu ku yimad axaadiis marka hore la aqbali lahaa ayaa ciladani meesha kaba saareysa kaas weye wamaa bicilatin de kal haddaan guud ahaan kaa fahmnay qaybihiisna uu badan yahay oo kale waxba imaka halkan amsilo badan oo saasa imakoon dee walow halkan hadalka yar dheereeyey oo qaybaha uu kaba yimaadana isagoo xaakimu kaba soo naqlinayo walow biwasida u kaba soo naqlinayo mucaliqan uu dhiganayo sheekuna uu wax yar yar taartay shaarixa isaguna bal guud ahaan horta tacriifkaas baan qabsanaynaayo kaleo axaadiista kutubta ninta sida tadribraawi iyo taqyiidka iyo ay badiyaan ay halkan oo kale misaal ahaan usoo qaataan sharaxa bayquniya zarqani oo kale ama zurqani oo kale iyana waaba xadiidkan basmalade waxa weya anas ibn malik warinayay iyada riwaayada saxiixayd rasuulka ilaahi abibakr iyo cumar iyo yastabixuuna bilxamdu lilahi rabi alcaalamiin taasi waa caadi lakin riwaaya muslim ayaa waxay raacday inta falam yakunuu yadkuruuna bismi illahi raxman raxiim fi awali qira'ati walaa fi akhiriha cibaaro sidaasa oo marka ay barhkood cileeyaan cilooyin dhowr ah oo tadriibkaa ku arki kartaan ilaa sagaaliya ay gaadhsiiyaana ay kaba mid tahay bal matalan dee imaka intani ay dee amadaas ay kuba cileeyeen oo raawigi oo dee si uu isagu kaba fahmay istiftaaxan intuu kaba fahmay inaan midkan la sheegayaba aanu jirin fahamkiisii la raaciyo waxyaala badan bay kuba cileeyeen bal adigu ciladaas kollay dee sharaxa kale bayquniyadiina way kuma sugnaayeen waa waxyaala ay bal waa riwaayada muslimun maaha xadiidka asalkiisa intiisa kale insha allahu tacala rabbi hadduu inoo dhib yareeyo waxyaalaha kale kutubta kale ayaan kuba sii arki doonaa waa mid waxaana jirta kulli de kitaabka waxa laga yaaba de waa soo daalacataan waa eegtaan marka shaarixan baa ilaa toban noociya buu soo naqliyay oo xataa sayida alfiyadiisa dhab ahaan isagu ma lahayn nadmiga ninka tirmisi baa isagu lahaa oo raaciyey waxoogaa waayo uu kaba tegay oo ajnaasta cilasha oo kollay waana kitaab iska yar taxriif badan sharxa tirmisiya halkan ba adigu qaybahan cilasha uu dhiganayaan i leeyahay mishkuman wax yar ishaaraya ayaa wuxuu inta koobaad ayuu kaba dhigtay waa isina daahirkiisu sixayo laakin ay kuma jiraan dad aan ahlu xadiiska dhexdooda lagu aqoon inay kala maqleen adigu taa ugama jeedo waayo arrintani waa arrin u yar baahan basin arrinta u yar baahan horta musawi wixii inuu inoo dabdismo marka marti waagaaga inoogu sugnaado waxa dambe laguma sii bineeye laakiin xagga hoose ayuu wuxuu kaba soo naqlinaya xaafid alciraaqi oo qiso uu soo dhigtay oo axaadiisa kafaarat almajlisa kaba cabirayo qisadan waxaan umalaynaya waana qiso dee mashhuure inaanay saxiix ahayn oo ninba uu magacaabay ninkaasaan ku tuhmayaayo ma dhici karta hadalkan bukhaari inuu yidhaaho kale kolleyna malaa kayfiyada qisada lagu wariya hadaladan keenay ee waxaan i leeyahay in kale cibaaradan ah waa hadal dee tacaqub badan leh hadalka ciraaqi u kaba soo naqlinaya waa hadal idaax kalena leh kolley xerowgiisii dee khaas kaba ahaa ee ugu horreysiyay asxaabtiisiina markii la yidhi yaad ka tegaysa reer xufaadeed ee isaga u magacaabay ibnu xajar ayaana kalaam dheerow sheekiisa kaga daba tegaya kula kitaab uu leeyahay oo nukat fi culum ilxadiisa la yidhaaho o adigu nukadkiisa ee waxaan leenahay un bal kolley qisadan meel iska dhig oo hadalkan dee sin un imakana kuma basin karno arrintana tasawurkeedu idinkuma taam noqonaye tan dambe waba waxyaalaha iska dhaafaysaan haba noqoto oo san haydaan uga qaadan waayo waxay leedahay kalaamyo kale iskaba yeelan kartaan wama bicilatin haddaba wuxu wama xadiidkii ishtamala kulansaday bicilatin cilo ciladaas oo gumuudin daati gumuudin qarsoodi u saaxiiba aw khafa amase qarsoodi waa isla mid un cadfu tafsirna weeye mucalalun mucallal weeye cindahum waa magacay doortaan barhkoodna macluul way dhahn xaafid ibn xajaran fi lxibaari isagoo kaa kaba cabiraya oon aragna barhkood cibaaradaa inkirayna way jiraane lakin dee culamaa alxadiis labada isticmaale cindahum oo qad curifa waa la ogaaday bal halkaasna waa qaybaha daciifka mucalalkii waxaan kaba baxaynaa dee ciladii waan sheegnay sida lagu ogaan karana waan sheegnay inaanay waxaan qarsoon tahayna matin ay nooguma sugan tahay xadiiskana inay daciifinayso koladay kuma timi sanadkiisa ama matigiisa bal taas oo kale waxa weeye waan aragnaa kol kal ciladu waa cilada qaajaxa ahun ciladu hadday noqoto iyadoo xadiiskii raawi warinayayo markii aan dee la eegay duruqii la tatabucay la ogaaday raawigan magacowgiisu inuu anu qalab yahay raawi kale uu xadiiska warinayo laakiin labada kale meesha la dhigaabo siqa u matiga taasiir kol aanay yeelan baa jirte bal adigu cilada xadiiska iyo mucalalka la ydhaha ama maclulkaan soo marnay wey wbاktilaafi intan yar baan ku dari kl wbاktilaafi sanadi aw mati mdarib cindahu ahli fan waayo haddaan beydkan ka taga xadh laba cashar inay naga batay inta dambe beydkan haddii aan raaciyo waxay noqonaysaa insha allahu tacala laba cashar ma kitaabkii noo hadhay wabاktilaafin markaa bal waa mudaribkiiba halkana inooga bilaabi waana shan iyo labaatanaad mudaribkuna asalka hore dee idiraabka xagga lugada carabeed waa ikhtilaal amri wafasaad nidaami arrinkii oo deexaado oo nidaamkiisu fasahaado haddii la eega idiraab abwaaj oo kale badu markay kacsantayo biyaheedu iyo msideedu iskaraacayaan ee xarakadeedu ay badantay iyo isku dhaceed taas baaba idiraab amwaaj laba yidhaahaayo dee xarakadiisa badan iyo isku dhacan mulsidu ay markay kacsan yihin iskuba dhacayaan oo kale lakin nooca xadka waa nooc bal mudaribka isaguna qaybi horta daciifka kaba mid ah waxaana ay tahay xadiis la warinayo oo waxa lagu warinaya laba siyood oo kala duwan un ama sanadkiisa ha noqoto ama matniga labadaas siyo lagu kala duwan ee lagu wariyey ma aha kuwa la jamcin karayo lin karayo oo awju kala duwan baa xadiiskii lagu warinaya markaasna lama jamcin karayo oo laisma geyn karayo haddii la karayo dhib ma laha si shaadkaba aan soo in haddii la jamcin karayo aan shaad laguma magayn lama jamcin karayo talaba kalena ruwaad xadiiska warisay ama kayfiyaadkan lagu wariyo waa kayfiyaad isu dhigma isu miisaanmayo oo aan midkoodta kale ka xoog badnayn oo lama kala raajix yeeli karayo haddii la kala raajix yeeli karayo waxaa la kala qaadin shaad iyo dee maxfuud baabay noqon kartaa munkar iyo macruuf bay noqon kartaa raajixada la qaadi o marjuxa laga tegay markaa mudarib xadiiska laguma magacaabayo haddii la jamcin karayana mudarib laguma magacaabayo waa xadiiska adigu laba siyood oo kala duwan lagu wariye ama wax ka badan oo aan markaa labadaas siyoodna la kala raajix yeeli karahayn welibana aanay waxa weeya la jamcin karayn labadaa shardi baa meesha loo baahan yahy inaan la jamcin karayn inaan la kala raajix yeeli karayn xadiiska caynkaasa ayaa mudarib la ydhaha waayo xadiiska daciifa wuxuu tilmaamaya xadiiskan inaan lasoo qaba la dabdin si si aan loo soo naqlin waayo haddii lasoo lasoo naqliyo si si loo dabdiyey tadaafucani ma dhaceen bal xadiiskaas ba halka inooga sheegaya wuxuu yihi wadikhtilaafin ay wa xadiisin xadiisin xakaasoo dikhtilaain bikhtilaafi sanadin sanad iskhilaafkii u saaxiiba ama bikhtilaafin iskhilaafka u saaxiiba fi sanadi sanadkiisa dhexdii dhacay aw matin amase matniga waxa weeyaan mid waxay bikhtilaafin iskhilaaf uga saaxiiba fi matin matnigiisa dhexdiisa dhacay oo adigu matnigiisii baa laisku khilaafay laba siyood oo kala duwan baa lagu wariyey amase waxa weeya sanadkiisii baa laba siyood oo kala duwan laguba warinaya lama jamcin karayo lamana kala raajix yeeli karayo xadiiska caynkaasi mudaribun mudarib weye ku isbaraambare weeye mudarib weeye cinda uhayl fani fanigan ehelkiisa agtood waa iska takmila un tasir halkana maaha tasir taxdiireed kolley wasanku waa si uu qaban lahaaba dee tasir iyadoo wasanku aan waxba dhibaato kaba imanayn taxabub daraadeed ama dee istimaxay ulaba iman yimaadaana waaba jiraayo ma qultu xubaybi min ataxdiiri bal yacdubu ismu shay bitasiri bal markaa waxa ay tahay oo imaka halkan inoogu tacriifinaya xadiiska lagu wariyaba w ama wax ka badan oo kala duwan labada ama lagu wariyayo waxaa kale kala duwan ee laguba wariyeyna way ka hor imanayaan lama jamcin karayo gees kalena raadi way isu dhigmayaanbo ma kala xoog badno midna ka kale lagama kala raatax yeeli karo lagama horeysiin karo taa waxaa lagu magacaabaya mudarib markaa laba shardi buu yeelanaya horta meeshii in tadaafucu jiro aan la jamcin karahayn haddii aan la jamcin karayo mudarib mama lama odhanayo ta labaadna waa in aan la kala raatax yeeli karahayn oo dadkani ay isu dhigmaan ay siman yihiin haddii la kala raatax yeeli karayo iyada raataxada la qaadin marjuuxadna waa laga tegay xadiiska mudarib laguma magacaabayo ee xadiiskaa labada arrimood ay kuba timi ayaa mudarib la yidhaha masalan matniga oo kale matniga bal kollay amsilada halna ay soo qaataan waa amsilo kollay kalaam kuba imanaye laakiin waxaaba la yidhaahaa marka misaal la doonayo waxa loola yeejeed markaa kol haddii maqsuudkii uu ku xasilayo wixii aad kuba fahmayso layskuma bushiyo amsilada ayaa la yidhaha bal masalan xadiis iyo kuba sugan ibn maji iyo waxa weya tirmidi iyo oo haweeney fatima bintu qays la yidhaha lagaba warinaye ayaa maxaa xadiiskaasi ahaa waxaa xadiiska labada kitaab mid ahaan kuba sugan rasuulka in la weydiiye can zakata uu yihi ina fi lmaali xaqan siwa zakat maalka waxaa ku jira xaq aan zaka ahayn xadiiskan ibnu maaja waa wariyo tirmidi bay riwaayadiisa taabtaayde ibnu maaja waa wariyo waa dariiqiibuu ku wariyo waxaa riwaayadiisu ahayd laysa fi lmaali xaqun siwa zakat mid xaq buu sugay aan zaka ahayn midnaba aansa maalka kuma jiro xaq aan ka ahayn laguma laha xaq aan zaka ahayn baa maalkii lagu leeyay waa matni keliya laba siyood lagu wariyey tirmidi iyo ibnu maaja bay ku kala sugan yihin bal markaa waana tadaafuc mid xaq buu sugaya midna waa anfiyaya oo kale xadiiskan waxaa lagula magacaabaya mudarib way jirtaa culimada qaarkood halkan misaalkan bushiyo idaa xadiisku marka horeba waa daciif sanadkiisa dacfi kuma sugan yahayo waxa misaalku ku haboon yahay xadiis haddii aan idiraabkan jirin la aqbali laha ee idiraabkan loo celiye lakin waxaan leenahay un wixii waa misaal waxaaba yidhaha washan la yuctaradu lmisaalu id kafa fihi fardu walixtimaal ba waxa ay tahay shanigu misaalka la bushi laguma keeno waayo cadabil fard walixtimaal ayaa kuma filan marka waxay inoogu filan tahay inaan suuraysan xaqiiqada idiraabka marka cidaa jira waxbuu kani sugay kii kalena waa anfiyaya labadoodii macno de kuma wada camal fali karo bal markaa kol hadaynaan wada qaadan karin xadiisku sidiisa marka horeba ba yimaado barkoodna halkan samcin ha baadhbaadheen waana xadiis keliye bal idiraabka sidaasi kuba yimaada matn marka uu yahay sanadka markuu yahayna waa kala duwan sanadkiisa lagu warinaya bal masalan kuna xadiis isagu su-aasha iyo matni huatuha rasuulka loo naqliyay inuu yihi waxa iyadoo abubakar ku yihi alaaka qad sibta ya rasuul allah hud iyo suuradaha lamidka nadaairteeda xadiiskaas abi isxaaq la yidhaha taabiciintii kamid ahba sanadkiisa sugan waa isugu yimaadaan laakin abi isxaaq baa ilaa w toban wes in ka badan ba isaga la isku khilafay dadkii ka warinaya iskhilaafay barkood ba xadiiskii mursal kaba dhigay aan saxaabiba jirin kuwa mawsuul bay ka dhigeen haddana mawsuulkii kuwii kaba dhigay barkood abibakr inuu warinayay kaba dhigay abibakr kuwa sacdi inuu warinayay ka dhigeen kuwa aisha musnadkeedi bay kaba dhigeen bal marka waxa weeyaan mursalkii marka lasoo dhaafa musnad haddana aan saxaabi keliya la magacaabin asxaab kala duwan ba ruwaad nin keliya un wixii laga wariyay baa saa noqday ruwaadii marka la eegana oo wada tiqaad ah laon yahay oo suurtagal maaha in midka raajixo sanaan kaba tegayna xadiiskii marka maxay sanadkiisii ku keentay idiraab bay kuba keento waxay tilmaamaysaa xif inaan meesha xadiiska sidiisa soo qaban xifdi la-aan bay tilmaamaysaa dabdi la-aan bay tilmaamaysaa waana waxaa xadiiska mudaribka loo daciifiyo waa daciif waxaa tilmaamaya cadam adab waayo haddii kale wax ma yimaadeen bal markaa kaasna waa misaal xagga sanadka ee waxaan ogaana idiraabku marka uu san oo kale san sanad uguba yimaado noocaasa sunta axaadiisa kuma yimaado xaqiiqiyana ay tahay idiraabka xaqiiqiya waa ka labadaa shardi laga helo tadaaf waxa weeyaan aan la markaa laysu geyn karahay iyo cadam tarjiixo meeshii waxa weyan aan midkood kale laga raatax yeeli karahayn labadaa shardi la helo xadiiska mudarib baa laha daciifka ka wuxuu khilaafin وxadيث xadيث dاktilاaف سنd ay dاktilاaf اskhiلاaf ku saaxiba اskhiلاafkaas oo في سنd sanad dhacay aw mtn aw dاktilاaf اskhiلاaf u saaxiiba اkhtilaafkaas oo في mtn mtn dhexdii dhacay xadiiskaasi mضarb mضarb weeye mضarb baa la yidhaha cinda uhayni fadligan ehelkiisa aod oo macnaha waa de colaadiis ka agtooda mضarb bu ku ya kale milawno anwaacdii xadiiskan kolley kama hadlayna waxaa laga hadlaya waa culama xadiiska wixii ay qabeene fani kale kuma jirno haddii cidda waay fani wasinkan aan lagu buuxin waxba dee maqsuudki waa caadi un oo waa culamo kale agtoodaba markaa maynaan ku sugnayn iyo aqwaashoodii waa culama xadiis wixii ay qabeen un wlmudrasaat wallahu subxana watacala ala qala nadim raximah llahu tacaala wlmudrajaat fi lxadiisi ma atat min bacdi alfad ruwaati tasalat waxaa halkan casharku inoogu bilaabmayaa nooc isna lagu magacaabo almudraj laftiga mdrasna waa ism mafcuul oo macnuu waxa weeye idraas waxaa la yidhaha idkaal gelin wax la geliyo wax dhex kale dhexdii la geliyo marka mudrajaadka ama mudraskuna waxa weeye waa adigu mid ama waa xadiis adigu uu raacayo un la xidhiidhayo ama la dhexgelinayo waxaan isagii kamid ahayn na xadiis axaadiistii rasuulka kamida salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo kalaam ama lafti iyo cibaaro aan rasuulka ilaahay cibaaradii ahayni ay dhex gashay iyadoo aan laga soocin oon lagu aan lagaga soocin ruuxii yidhi oo la sheego haddii dee ay kuba dhex jirtay laakin la yidhaha qaala fulan oo kale aya taasi way ka soocan tahay laakiin xadiiskii bay raacaysaa fasli la-aan oo la raacinaya iyadoo wax lagaga soocaya ama de aan laka lagaga garan karaa xadiiska aanu jirin oo markaa waxaa imanaysaa ruuxii aan xaqiiqadan ineen garan inuu u wada qaato xadiiskii rasuulka inuu yahay taas taas ba horta mudraj lagu magacaabaan kalina xaggan de waataynu soo marnay xadiisku wuxuu ka kooban yahay sanad iyo matan marka la eego idraajkana matigana waa galaa sanadkana waa galaa de marka matigan uu gelayo falayde amsilo badanna waa leeyahay waxay noqonaysaa unkaa isaga matnigiisa wax la raaciyey waa xadiis isagii ay la xibaad ku tacriifin doona isagu kasaanad kama tacriifin doone uu la xidhiidhay uu dhex galay waxaan isagii kaba mid ahayn oo ruwaadii kale alfaadoodii ah ama bilowga ha kaba gasho dhexda ha ka gasho akhirka ha kaba gasho kaas baa mudraj lagu magacaaba bal xukunkiisa waa inoo dambeeya waan laqbeyn doonaan oo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala walmudrajaatu si iyadoo la geliyey fi lxadiisi xadiidka dhexdiisa la fangeliye la raaciyey ma alfaad weeye ata timi min bacdi alfaadi ruwaati kolley taqdiim iyo taakhiir ba halkan ku sugane waa min alfaadi bacdi ruwaati ruwaada bacdigood alfaadeeda iyo cibaaraadkeeda xaal ay kaba mid tahay taasoo itasalat la xidhiidhay xadiiskii oo xadiiskiibay la xidhiidhay oo akhirkiisiiba waa tii badnaydba kalaba xidhiidhay amase dhexdiisiibay gashay ama waaway kaba horeysaa walow ay naadir tahay oo ay yar tahay bilowgiibay kaba gashay bal taasuun xadiiskii ama ruwaadii barhkood alfaad ay leeyihiin kalaam ay leeyihiin oo xadiiskii raacay oo wax lagaga soocayo o laga garanayo aanu jirin ruuxii aan kaa ogeyn oo u wada qaadanayo xadiidkii rasuulka inuu yahay kacaynkaasa mudrajka lagu magacaaba kolleyna dee imika idraajkan wuxuu dimnisanaya kulansanaya qowlkii iyo hadalkii oo cid aan lahayn loo nisbeeyo oo bal masalan marka xadiidkii rasuulka waxaan kamid ahayna ay raacdo dhex gasho ee aan lagaba soocin dee ruuxii aan xaqiiqada ogeyne dhammaanba kalaamkii rasuulku u wada qaadan waxaa meeshii ka dhalan inuu hadal aan rasuulka ilaahay hadalkii ahayn uu rasuulka ilaahay uba tiiriyo saa daraaddeed ficilka caynkaasa in loo qasto oo idraa xadiiskii waxaan isay kamid ahayn lala xidhiidhiya xaaraan buu noqonaya waa shay xaaraam ah ruuxa lagu yaqaano taase lagu ogaado inuu sameeyeyna cadaaladiisa way dhaawacmaysaa oo ruux cadaaladnimadii uu kaba baxayaayo waana wax qaadix ruuxa cadaaladiisii wax dhaawacaysa haddee sahwi wixii u dhacay ama nisyaan u dhacay khada u dhacay ilaahay subxaana watacaala dadka uma qabanayo ruuxii laakiin taasi ay ku badnaatay walow xifdigiisi isagiina de ay wax noqonayo loo markaa xifdigiisi wax laga sheegi laakiin arrinka caynkan oo lagu dhaqaaqo oo lagu markaas lagu kaca waa wax cadaaladni ruuxii cadaaladiina dhaawacaya ficil xaaraam ah de xadiiska caynkaasna waa kan oo waa qaybihii daciifka la raacinaya ina xadiiskii rasuulka khaasatan qaybtan iyo jumladani maaha allahuma suuray kala soo reebaano suuradaas waxa weeye haddii xadiiskii lafti qariib uu ku sugan yahay lafti u baahan in la sharxo luqa ahaan qariib kuba ah laftigaa fasiritaankiina loo raaciyey bal xadiiskii oo bal tafsiirkiisii uu dhex galay xadiiska dhexdiisii laguma daray laftigaas taas bay yidhaahaan rag waaweyn oo ayimadii diinta ayaa laba yimi oo kuba kacay oo kutubtana way ku sugantahy amsilo taasiyo wixii tafsiir loo geliyo dhib ma laha ayadha ama waa laiska ogolaanaya bal cala aqal way fiicnayd in mar gooniya laba sheego laakiin taasoo kale waa wax dee aan la odhanay xaaraan lagu tirinahayn oo bal masalan xadiiskee saxiixa kuba sugnaa caasho xadiiskeedna ahaa ama caaisha ay kaba waramaysay rasuulka ilaahay markii soo dhawaaday waxyigu inuu dadkaba ka dhex baxay oo b gaaru xira uu iskaga khalweyn jira uu gooni ku noqon jiray ayaa waxaa kuba sugnayd xadiiskeedaas markii ay sheegaysay rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh gaari xira inuu geli jiray oo uu tegi jiray وkاna yتxaنث فيhi الlayaalya marka وkاna yتaxaنث فيhi وhuوa تacabd lafdigan تacabd caaisho kalaamkeedii maaha iyada waxay ka cabirtay وkاna yتaxaنث فيhi الlayaalya dawاt الcadad taas bay ahayd lakiin intan dhexdee ku jirta وhuوa تacabd waxay tafsir u tahay تaxanuskani muxuu yahay tafsir bay u tahay waxaana la yidhah waa kalaamkii zuhri taasiye iyada kalaamkeed maaha marka wixii dee zuhri iyo qolooyin kaleba way sameeyeen lafdi qariib oo xadiiskii ku sugan lagu sharxayo lagu cadaynayo lagu fasirayo taasi bal way ka sahlantay kuwa kale ama waa wax iskaba jaa-isa yidhaahaan lakiin wixii aan ta ahayn wax banaan maaha kolleyna idraaj kamatigaan kaba hadlaynaaye kol waxa weeye isagay saddex u kala qaadaano mar dee wax xadiiska dirowgiisii la raaciyey oo macnaa xadiisku xagga hore ka raacaya kolna dhexdu ka raacaya kolna xagga dambe waa ta u badan bal marka uu awalka kaba raaco xadiis keliya ama misaal keliya ay la yimaadaano waliba dariiqaas mooye duruq kale xadiis marfuuc ku ah guud ahaan oo waa xadiis abi hurayra warinayayo laftigiisu ahaa ama de waxawy asbiqu lwuduu'a markaa waylun lilcaqaabi min annaar bal xadiiska abi hurayra si u wariyay riwaayadiisu waxay ahayd rasuulku inuu yihi waylun lilcaqaabi min annaar isaga asbiq lwuduana kalaam abi hurayre ay haydo riwaayaadka qaarkood bay ku timi asbiq lwudua fa ina abalqaasimi sala allahu alayh wasalam qaala weylun lilcaqaabi min annaar lakin maxaa riwaayaadka qaarkood dhacay intii abi hurayre kalaamkiisii ahayd oo uu dee leeyahay imaka waa wuxuu usoo qaateen waa wuxuu ka fahmayo dee si looga nabad galo waciidkan waa wixii lala iman lahaaye ayay barhkood oo dee ku wada dareeno xadiiskii marfuuc kaba wada dhigeen lakin waxay dhahan inta badan awalka waa naadir inuu dhacaa taasoo keliyana waabay sheegaan walow dee taysir kitaabkan taysir musalaxay dhacday dhexda inuu awalku ka badan yahay lakin kolley dee sida kutubta inoogu sugan taas maaha xafidna xajarigina misaalka mooye wax kaleba may sheegin bal waxa weeye awalku waa naadire taasoo kale wey walow riwaayo kale ay jirtoon riwaayada cabdillahi bni camrin oo kale oo dee ka dunaysan oo xadiisku intan asalkiisu marfuuc kuba ahaa riwaayadan abi hureytaha laba yidhaaheen dexdoo kale xadiis aynu kitaabkan kale kusoo aragno man masa dakarahu falyatawada ee laftigii xadiiskii busrakaas baaye curwa uu kaba wariyey waxaa markaa dhacay riwaayaadka qaarkood ee hishaam bni curwa lagaba wariyey man masa dakarahu aw unsayayhi aw rufqahu falyatawada kutubta qaarkood buu dhacay ninka dakarkiisa saabta ama labadiisa xiniinyood ama intaa rufqi waa asl alfakid ee ku dhawee dee dakarku gaadhayo saabta ha weysaysto marka cibaaradana unsayehi iyo rufqow midna xadiidkii kamay mid ahayn waa la arkaa fahm bacda ruwaat oo laba leeyay curwa ayuu ahaayo dee markaa kol haddii imika dakarka taabashadiisa ay weyse burin keentay haalibana shayga wixii ku dhow ee la jaara uu la xukum noqdo haddana dee labada xiniinyoodna aad bay ugu dhow yihiin kolley waxyaala ay calaaqa ka dhaxaysaana waa jiraayo dee bal markaa iyo intan uu gaadhayaa iyaduna inay naaqado tahay oo kale ayaa mid ka fahmay xadiiskiibaa dee waa fahamkiisi iyo istibaadkiisii un bal fahamkiina laakin dee dakarkun bu ahaayo waxyaalaha kale muu keenayn xadiiskii bay raaca bacda ruwaat falyatawada kamid bed dhexdana uu ku jira ama iyada afar iyo toban kamid ba dhexdeen uu ku jira ama iyada akirka way badan tahayba waxyaalo badan bal marka haddaan nidhi ficilkii waa xaaraam oo kale seebaa lagu wixiina waa waxan aan laga kaba soocnayn ixtimaalaysa inuu xadiiskii rasuulka oo wada marfuucaba yahay seebaa lagu garanaya marka waxay dhahan dhowr arrimood baa lagu garanayaayo inta badan waa ta u badan oo xadiiskii dariiq buu leeyahy dariiqii idraajkii baa ku jira dariiq labaad buu ku soo aroray oo qadarkii mudrajkaa iyo mudraju fihigii lagu kala saaray ay kala go-an yihiin taas waa lagu gartaa oo riwaayo aan idraajkii gooni uso wixii mudrajkaa gooni usoocaysoo soo aroorto waa lagu gartaa waxaa kaloo lagu gartaa de ninkii isagu idraajkan laba yimoo caddeeyo o dha intan aniga qaybtay dee kalaamkay bay ahayd ama aimadii waaweyneyd ee xifdiga badan lahaa iyo dilaac badan lahaa ee caddeeyaan o idhahaan qadarkaasi waa mudraj oo kale waxaa kaloo lagu gartaa kalaamkanba inaani suurtagal ahayn rasuulku inuu yidhaaho bal matala saxiixa bukhaari waxaa dhacay bukhaari saxiixiisa lilcabdi lmamluki ajraan waa xadiis abi hurayra lilcabdi lmamluki ajraan walowlaa mayka biru umi marka wladi nafsi biyadi lowla اjihaad fi sabiil الlahi wاlxaj wa biru umi la axbabtu an amuuta wa ana mamluk haddii aanay jirin jihaadkan fi sabiil lahi lagu jihaadaya dee nin adoon iyo waxa weyaan ma jihaadi karayo oo khidmo kale u mashquul ku yahay xajkan xajba waajib kuma aha oo bal dee marka dambe waaba ku celinayaaye xajkaasna haddaanu jirin hooyaday oon dee iyadana haddii dee cid kale aan u shaqaynayo aan khidmadeeda kaba shuqloomayo oo berigaadi iyo waxyaalahaasna aan u jirin si aan labada ajri u helo waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto anigoo mamluuka ah anigoo addoonaba bal xadiisku saxiixa sidan buu dhacay waa israacay marka waxa weeyaan qadarkan horta intii xadiiskii marfuucay lilcabdi lmamluki ama marka ajraani buu ahaa laba ajri buu leeyahy lakin intan kale lowla اjihaadu fi sabiil الlahi wاlxaj wa biru umi la axbabtu waa qadar mudraj oo xadiiskii raacay oo de halkii ay ahayd qaala fulan laga odhan laban baan la odhan oo waxaa loo wada qaatay xadiis marfuuca inuu yahay waxaa laguma garanaya idraajkana hadalkani rasuulka ma soo furi karo waayo rasuulka ilahi afdal اbashar isagoo ilaahay khaliiqad oo dhan kaba doortay inuu adoon mamluug oo cidin leedahay uu kuma tamaniyeen arrin kalena waabay jirtaa xadiiska la socoto wa biri umi baa la socoto rasuulka hooye u noolo markaa joogtayo uu markaa birigeed iyo khidmadeed iyo waxyaala caynkaasa uu kuba shuqloonaa taasi may jirin hooyadii iyadoo yar bay dhimatay oo macnaa waxaan suurtagal ahayn ba rasuulku inuu ku hadlo taasna waa laguba gartaa bal waxa weeye adigu bimudrajkii matnigu kaa weeye dee wax banaanna maaha in loo qastaa in loo qastaa wax banaan maaha xaaran ruuxii u qastee ogaan waxaan rasuul xadiiskii ahayn raaciyana waxa weeyaan dee waa nin ku dambaabaya cadaaladiisna meeshii uu kaga baxaya iyo riwaayadii laga aqbalayay sababtuna waxa weeye waxaa ku sugan hadalkii oo cid aan odran loo nisbeeyo loola tiiriyo taasi iyadu waxa weeyaan waa idraajka sanadka idraajka matniga haddaan misaal kaliya kaba soo qaadano isaga idraajka matnigu sanadkan waa dhacay kolley shaarixuna may ama mucaliquna waxoogaa buu idin dhiganaya qasaamtii buu soo wada dhiganayaa kolley ama dhowrkii qaybood oo midna afar bay ka dhigaan midna saddex saddexdii matniga aan sheegnay kan isaga bal midun baan kala soo qaadanaynaa isaga idraajke matalan sanadke sa uu idraaj sanad ku dhacaya waxa weya xadiis baaba kasoo qaado jamaaca ay wada warinaysay laba saddex nin baaba xadiiskii ama laba nin baa wadaagsaday labadoodu laba sanadoo kala duwan ayay ku kala wariyeen xadiiskii waana xadiis keliya labadii ninna nin baa la wada kulmay oo kana waa ka wariyey kana waa ka wariyey ama jamaacadiiba nin baa la wada kulmo kana waa ka wariyey kana waa ka wariyey kana waa ka wariyey xagga sanad ahaan way iskhilaafsanaayeen xadiiska way isku waafaqsanaayeen sanadka iskhilaafkeedu macnuu maha sanadka o dhan iskuba khilaafsanyina waaba dee in hadduu doo xaggii dambe ha iskaga waafaqsanaadeen waa xaggan hore sanadka isku khilaafsanyin marka nin baa ka wada warinayo marka muxuu samaynayaa intuu sanadka saddexdoodii wadada magacaabo ama labadoodii ayuu sanad keliya sheegaya ma cadaynaya iskhilaafka xagga sanadka uba dhexeeya farqiga u yar dhexeeya ma cadaynaye mid ahaan ayunbuu sanadkii sheegaya kuwi kalena uu kaba aamusaya inaanay isku waafaqsaneyn waxyaale qaarkoodna ma tilmaamayo marka maxay noqonaysaa xadiisku waa halkeede sanadkii kuwan uu magacaabay barhkood ay lahaayeen ayaa maxay dhex gelayaan ay mudraj ku noqonayaan kuwan dee kale sanadkoodii uu sanadkoodii dhameeyey bal markaa waa mid taa kaba timaado misaalkaas oo kale xadiis tirmidi wariyey waa xadiiskii macrufkaa صaxiixana u kuba sugnaa inuu yihi ibnu mascuud ayu dembiya acdama an tajcala lilahi nida wahuwa khalaqak rasuulka uu inuu yihi dembiye keebaa u weyne waa ilaahay ood u yeesho cid sharigood soo baalgeliso isagoo isaga kuba abuuray xadiiska laba imaamoo macruufa waa acmash sulayman ibnu mahraniyo mansuur ibn muctamir ayaa wariyey xadiidkan xadiidkan waxay ka wada wariyeen nin abu wail laydhaah ama shaqiq ibn salam oo isna mukhadramiintii kamid ahaa ninkaasi walow uu nin weyn ahaa ibnu mascuudna soo gaadhay cid baa udhexayso camr ibnu sharxabil nin laydhah baa ibnu mascuud isaga udhexeeyey laakiin nin kalaa jiro oo xadiidka san iyagu ay bal matalan uga wariyaan shaqiiq ugaba wariyo waasi la ydhaaho isagu wuxuu kaba dhigay xadiidkii can shaqiiqin muu sheegin ba camr ibnu sharxabiil waa can shaqiiqin can ibni mascuud markaa saddexaad nin ee xadiidka shaqiiq ka wada waramay sanadkooda iskhilaafka jira labana waxay sugayaan shaqiiq iyo ibnu mascuud nin inuu udhexeeyo midna ninkaa ma sheegin oo waxa dhici karta dee waa soo gaadhay ibnu mascuud intu waa sida kaga maqlay markii dambena inu xadsaninba sibuu kagaba wariyey marka maxaa dhacay waxaa jirtay inuu kaba wariyey imaka iyagii lagaba wariyey thawri oo kale ayaa kaba wariyey saddexdoodii oo acmash iyo mansuur iyo wasil markaa maxay noqotay in lagu wariyo can shaqiiqin can camr ibni shuraxbiil can ibni mascuud saddexdoodiina way wada magacaabayin marka mansuur iyo acmash waa caadiki waa iyadoodii wasil lama odran oo saan thawri oo kaliya markuu warinayo wasil camar uu riday muu odhan oo camar isaga kuma jiro ee waxay markaa daahirka noqonaya si wax waasilna uu camar sugay oo ama shaqiiq iyo ibnu mascuud dhexdooda nin kale uu sheegay isagoo isagu aan sheegin ee riwaayadiisa aanay kala maqnayn oo haddii tan oo kale la caddeeyo la yidhaha may sadee muslim iyo aimada u cinaayoodaan hebel maya taasu laleeyo ama hebel hebel muu sheegin idraaj ma jireen marka inta isagii la magacaabo waxa weeyaan qoladii kale un sanadkoodii la sheego kiisii lagaba aamuso ama sidii ku wariyey idraaj xagga sanadka ka imanaya ay noqonaysaa kale saddex qaybood kalena way jiraan oo de imaka kale waktiyo kale inoo iman doona hadii ala idhaaho imaka matin baan eegaynaa bal kaas baa mudraj lagu magacaabaa oo wuxuu yihi walmudrajaatu tii la dhexgeliye ama la fangeliye fi lxadiisi xadiiska ma alfaad weeye ata timi min bacdi alfaadi ruwaati halkana waxaan leenahay de waxba n alfaad baa waxa weeyaan muqxama say barhkood ama shuraaxda qaarkood ka cabiraan muqxam waxay ka dhigantay waa zaa'ida waxba ma odhanayne taqdiim iyo taasuur unbaaba kuba sugnaaye oo barhkood baa sheegtay alfaad inay iska ziyaado maanta tahayo waa alfaad timi min bacdi ruwaati ruwaadda bacdigood xaggii kaba timo ujeedadu kalaamkii ruwaadda qaarkood ah haddii aan sida kale udhignayn marka horeba kuba laqbeeyey oo waxba aynaan odhan waa zaa'id waa ma atad min alfaadi bacdi ruwaati xaal ay kaba mid tahay ama kaba timi ruwaadda bacdigood alfaadeed iyadoo ah hadaladoodii ah taasoo istasalat la xidhiidhay xadiidka aakhirkiisii ee ama dhexdiisii gashay ama bilowgiisiiba gashay taas baa waxa weeye lagu magacaabaa mudraj xadiidkaas baa la yidhaah kolley bal waxa weeye de waa taa xukumkiisii waan soo sheegnay qaybihiisii waan soo sheegnay aimada qaarkoodna taaliif bay ku leeyihin ay u cinaayoodeen oo halkan horta malaha taaliifkii dee ugu horeeyey la garanaya waa kitaab khadiib leeyahay oo alfasl lilwasl oo waxaan filaya isaga waa la hayaa xaafid ibnu xajar baa kitaabkiisii kitaab kale intuu talkiisiyey dee ziyaado badan oo intii labanlaabkeedna kuba kordhiyay oo taqriib lmanhaj uu kuba magacaabay bitartiib lmudraj oo kaas waxaan filayaa ilaa imaka inaan maan maqal in la madbaceeyey in xataa isagii la hayana dee maan maqalba oo xataa makduud ahaan laguba hayo suyudi baa laakiin kitaabka xaafid ibnu xajar intuu asaniidii kaba xadfay soo talkiisiyo bal markaa kaa suyudina waa la hayaa oo bal marka waa kutub u cinaayoonaysa waxyaalihii kutubta guud ahaan dhacay ee sidan ahaa in waxa weeyaan laba sheego ay sheegto kolena kolkol de waxaa iska jirto aan idraajka la iskuba waafaqahayn bal masalan xadiidkii aynu kuba soo marnay imaka kitaabkan subaxdii ee xaggan ah ummadaydu inuu rasuulku yihi ya'tuuna guran muxajariin wey inay maalinta qiyaamaha imanayaan iyagoo wejigooduna nuurayo xubnahooduna nuurayaan xadiidkaa waxaa laba socotay oo saxiixana kuba sugnayd faman istadaaca minkum an yudiila guratahu falyafcal kolley waan soo aragnay ninkii saasaa jirto waysadan fadiiladaasay leedaho maalinta qiyaamaha ruuxii nuur bay u noqonaysaa ninkii karaya inuu quradiisa dheereeya ha la yimaado markaa qolooyinka ama aimada xadiidka bacdigood ba waxay ku tariyaan faman istadaaca minkum an yudiila guratahu falyafcal kalaam abi hureyre inay tahay xadiidkii marfuuca inaanay ahayn waanay la xidhiidsantahay xadiidkii barhkoodna dee waxa weeyaan kollay taas kuma waafaqsane bal taas oo kale eg waa idraaj baa la sheegtay inay mudraj tahay oo macnaa guradan in xadiidka intaa hore ha kuba jooge laakiin intani waa istimbaad iyo wixii uu kaba fahmay abi hurayra ay leeyihin isaga ayaana tan yidhi ee xadiidkii marfuucaha maaho dee idraajku markaa kolley dee kutubta waa kusoo noqnoqda waxyaalo badanna waa dhaca ka tafsiirkuna aad buu uga badan yahay ee bal taas weeye xukunkiisna waa taan soo sheegnay intay kasoo reebeedna waa idraajka tafsiirka marka aynu shaarixanan haya halka ugu dambaysa ayaa markuu waclam ana sabab idraaji tafsiru lafdi gariibin markuu yihi iyo dee wa waxyaalahaan soo sheegnay uu sheegayna waxa lagu garanayo biwuruudihi mafsula min ariiqi akhra bitafsiri xirawi oo xukunkiisina sheegu yihi almancu litadamunihi linisbati alqowli ligayri qaylih xukunkuna waa inuu mamnuuc yahay waayo qowlkii oo cid aan lahayn loo nisbeeyo dhibnisanaya ayaa wuxuu kaba cabiree nacam laftin baan doonaya waan sharxay waxaa dhan hadalkan kuba ele lafti inaan yar cadeeyo meesha kuba sugan wuxuu yihi nacamtu istidraag bay ula yimaadaan meelaha caynkan oo dhan oo waa laakin bay lamid tahay lakin ma udrika litafsiri gariibin yusaamaxu fihi kama qaala shaikh lislaam wixii loo dhexgeliyo lafdi gariiba fasiritaanki waa la iska ogolaanaya ama waa la fudaydinaya de waa wax laiska jaa-is ba iska noqon kama qaala shaikh lislaam su yihi cibaaradan baan doonaya in yar yar eego horta ninkan tacliiqa le ayaa wuxuu kaba cabiray yaqsidu bihi alimaam asuyuudiya ninkan le sharaxan zarqan sharaxan aan hayne imaka bayquuniyada uu kuba sharxay mashaad ayaa dee cibaarada lahaaye lakin ninkan tacliiqa leh oo kolley nin mucaasira dee mooye kolley waa nin aada u dhowbe ama waqtiyadeenan imaka un ahayn ayaa wuxuu cibaaradiisa kaba cabiray wuxuu ujeedaa shaikh lislaam suyuudi buu ula jeedaa tiina wuxuu daliil kaba dhigtay in cibaaradan suyuudi leeyahay oo kitaabkiisa tadriib ay kuba soo aroortay kolleyna way ii qoranto dee waqti horaan kuba qoray halkan waa cibaaro i qoran adaahiru cindi anahu yaqsidu imaam zakariya alansari adigu sida dee waxa weya muuqato weeye oo xaswa maa cindi wuxuu ujeedaa maaha suyuudi ulama jeeda waa zakariya alansari ninka hadalkan uula jeedaa sheikhulislaam kan sababtuna waxa weeye horta zakariya alansari waana ka da-weynaa suyuudi walow uu ka geeri dambeeyo oo aya boqol buu gaadhay ama sagaal iyo sagaashan buu kuba dhintay hadalkiisii alfiyada ciraaqi kuba sugnayd weeye markuu sharxaye arrin kalena waxa weeyaan zakariya alansari macruuf buu ku yahay kutubta in shaikulislaam la yidhaha lakin suyuudi marna laguma sifaynba taas oo adigu bal waxa weya hadalkan waa hadalkii zakariya lakin ninka wuula jeedaa walow dee suyuudina alfiyadiisa iyo tadriibkiisa iyo dhamaan ay kuwada sugnayd cibaaradan sheikhulislaamna kale waa cibaarada ragga qaarkood culimada ay kuba sifeeyaan oo dee waatan oo ibnu taymiya oo kale uu kuba shuhuroobay shaikhulislaam oo haymada qaarkoodna ibnu nasirudiin oo kale kitaablan uu kaba qoray aradd lwafir isaga bal magacowgan lagua magacaabay qolooyinkii ka keenay hadal khaasatan waa dadka isayeen ee barhkood ay sheegeen ninka yidhaha sheikhlislam ibnu taymiya sheikhulislaam ku yidhaha u gaaloobayaa oo kale ayuu kitaabka u dejiyay radd lwafir kitaabka la yidhahyo de nusuustii culimadii waraha uu orriyo waa aad bu ugu shuroobaa ley ragka oriyna ay kuba shuroobeen lakin waxaa jirtoo kale kutubtan qaarkood inaguma badan ayay tahay in istilaaxaadkooda iyo isticmaalaadkooda la ogaado suyuuda kutubtiisa khaasatan mustalaxoo dee aada muhim u ah badan oo dee muntashirana oo aada u muntashira kolleyna nin isilaax ku shuqloon oo dee waktiyadan joogaana wax iyaga kamida uu arkayo u daalacanaya ama akrisanayo marka sheikhulislaam kutubtiisa dhacdo wuxuu ujeedaa xaafid ibnu xajar suyuudi oo dee markan kutubtiisa uu shaikhulislaam kaba cabiro xaafid ibnu xajar buu ujeedaa iyaana dee iska kingelin taas oo kale xaafid ibnu xajarna uu isticmaalaa cibaaradan fatxulbaari iyo waa ku isticmaala kutubtiisa kol isagoo ama shaikulislaam kaba cabira ama qaala sheikhuna shaikulislaam isagoon magacaabin hadduu xaafid ibnu xajar isticmaalayana wuxuu ujeedaa siraajuddiin albulqini imaamka shahiirka ahaa iyo dee faqihii waktigiisaba ahaa ma akbara fuqahaa ilcaalam fii waktigii ahaaba ayuu ujeedaa waa isaguna sheekhiisa siraajuddiin albulqini waayo had iyo goor fatxulbaari way kusoo noqnoqotaa meelo qaarkood markuu wax kasoo naqlinayo ama baxsi uu la galay sheegayo kolna wuxuu kaba cabiraa qaala sheikhuna shaikulislaam kolna shaikulislaam o waxaa xaafid ibnu xajar ratistahay siraajuddiin albulqini dee kolleyna mutaakhiriintan dambe ee marka la eego shaaficiyadoo kale fiqigooda iyo bal dee kutubta qaarkood waayo funuun aada u tacaduday buu leeyahay ama funuun badan buu kutub ku wada leeyahay oo waa shuhroobay de waa nin muddo dheer noolaayo waxaa laga arkaa inta isagoo joogay haddana dadki isaga waxay bareen iyo dadku sii baray iyo saas oo kale inay kolkol dhowr loogu tegayeyba darajo isagoo noolbe waa zakariya lansari imaamka la yidhaahaa isaguna kutubta dambe oo dhan aad buu mashhuur ugu yahay in lagu ilaaqo de waana nin kutub fiqiya leh oo kutub xadiisa leh oo xataa bukhaari imika waa madbacaysan yahay laho kutub markaa dee culum qur'aan kuba tacaluqsan laho luga carabiya iyo waxyaalo badan laho aad bu badan kutub badan buu leeyahay oo kala duwan ama funun badan isaguna mashhuur buu ku yahay la qabsan oo la isticmaalo dee shaikulislaam zakariya alansaari oo kale adigu marka waxay tahay markaa dee kutubta daalaxanaysaan oo kale bal eegta qaraacintiiyo waxaasoo maha nin keliya waxa lagu idlaaqaya kadiyo goor ninkan idlaaqi keebuu yahay casriga la idlaaqi keebuu yahay taasna way jirtaa waayo raggan oo dhan hadday ka wada horeysano dee rag kalaa soo baxa oo lagu idlaaqayo kutubtii hore raggan markaa dabaqaadka kaba sii horeeya rag iyaguna laqibyadan kuwa shuhroobay taas baa jirta al waa intan cibaarada uga jeedan waman rawaa kulu qariinin can akhiih mudabatun cindahum mudabatun facrifu xaqa wantakii wamaa xadiiskii rawaa uu wariyo kulu qariinin ku qariina ama rafiiq dhammaanteed can akhi kii qariinkiisa ahaa ama rafiiqiisa ahaa iyo walaalkii uu kaba wariya mudabatun mudabaj weeyo mudabaj baa la yidhaahaa simanow ee facrifu aqoonso oo xaqan kaa dhab ahaan u garo waayo faa'iido weyn buu leeyahay garashada kaa la garta wantaki una qasad macrifadiisa waa kale laftigii ugu horreeyan ku aqrisay kitaabka taaslaqbada ama wantaki manaa kufan oo de waxaw macrifadiisu waa macrifo faa'iide leh oo weyn oo ruuxa waxaa kala soocaya garanaya de waa macrifo lagu faani karo oo muhim eh kuba faani waa tanna de luq ahaan way soo naqliyeen bal imanka beydkan iyo saddexa beyd ee ka dambeeya waxaynu uu inoogu sheegayaa sheekhu umuuro ku tacalluqsan xagga asaniida asaniida iyo ruwaada kuba tacalluqsan weeye waa saddexa hadhow haddana saddex nooc baa inoo dambayn doono oo kitaabka uu ku dhamayn doono uu mutuntii axaadiista u laami doono munkarki iyo matruuki iyo mawduuci saddexaasun baa dambeeya laakiin beydkan iyo labada ka dambeeya in casharka maanta haddii aan laydhaha ku arki doonaa waxay ku tacalluqsantahay xagga ruwaadii waxay tani tahay dee horta sida caadiga markay dad wax kala warinayaan inta badan ninku wuxuu ka wariyaa nin isagii kaba da-weyn oo cid aanu soo gaadhin soo gaadhay oo laba kulmay taas baa haaliban oo badan oo saasaa lagu wariya dee dariiqadii caadiga ahayd ama mutabacay taas wey laakiin khaasatan markay dee wax ruuxan kale ee aan kaba da-da weyneyn sanadkii ku simayn agtiisa laga helaya oo dadka macrifada le inta badan ayaa taa loogu baahdaa raggii aan macrifada lahayn sanadkoodun loo baahnaa iyaga markay da noqdaan unbaa loo baahan jiray oo ay dad dee aan laba aragoo dhici karta lixan sano hortood dhintayba ay wax ka warinayaan markaasubaa raggaan macrifada ahayn loo baahan jire laakiin dadka macrifada laha tan loogu baahdaa oo dee iyagii loo baahdaa cilmiga ziyaadada ee agtooda kuba sugan in lagaba wariyo iyadoo sanadkii laguba siman yahay bal dariiqaa hore mooye laakiin maxaa jirta inay dhacayso ruux nin kale oo xaggii da-dii aanay ku kala weyneynba da-du ictibaar weyn ma laha laakiin xagga sanadka ay ku siman yihiin waayo inta badan dee way islaazimaaneen laakiin waxa dhici karta aqoada qaarkeed labina aad u kala da-weyn oo isku sanada oo xaggii sanadkii kuba siman to la horreysiyaana waa sanadkii sanadkana waxaa looga jeedaa waa dadkan ay la kulmeen ay wax ka warinayaan dadkan ay wax ka aqristeen ay laba kulmeen bay kuba siman yihiin oo sheekhya dee ayay wax ka wada qaateen laba noo saas oo kaleo sanadkii ku siman akdgii shuyuukhda kuba siman dee qaalibanna da-dii way iskuba dhawaanayaane dhexdooda hadday wax kala wariyaan oo kani uu kan ka wariyo kii markii hore laga wariyeyna uu kan kaba wariyo labadoodiibaa mid kastaaba ka kale wax kaba warinaya taas baa waxay ku magacaabaan mudabaj laakiin noocyo kalea meesha jirto inu inoo sheegino horta haddii midkood kii kale ka wariyo iyadoo ka labaad aynaan helin isagoo wax ka warinaya riwaayatl aqraan bay dhahaan riwaayada aqraankii waxaa markaa sii kasii baxaysa haddii labadan dee isku dabaqada ahaa xaggii sheekhyada la kulankoodii ku sinaa inta badan da-duna way iskuba dhawaan doon ayay yimi ay mid kastaaba ka kale uu wax ka wariyana hadda labadoodi waa isku noqdeen taasna waa noocan aan ahayn oo mudabaj ayaa lagu magacaabaa de riwaayadii caadiga ahayd ee ninkan uu kaba warinaya nin isaga ka da-weyno dad aanu soo gaadhin soo gaadhayana waa tii caadigaba ahayd laakiin maxaa dhacdoo kale kol nin dee ruuxan kaba da-weynaayo oo xagga marka la ego sanadka tago martaba sareeya inuu kaba wariyo dee sheekh baaba tilmiidkiisii wax ziyaado oo agtiisa kuba sugan kaba warinaya taas oo kale aabaaba inankiisii kaba warinayo da way dhacday kutubtii saxaabi baa taabici kaba warinaya oo kale bal markaa taas oo kalena iyada waxay ku magacaabaan riwaayat alasaabir can ilasaakir waa umuuro dee kolley waxyaala ay kulmin karaan riwaayat اakabir can اair waa si caadiga ahayd cagsigeed oo si caadiga ahayd de waa riwaayat الصaغيr can اkabiir bay ahayd waa riwaayat اkabiir can الصaغيr waa baabka riwaayat اakabir can اair inta badana markay miza iyo fadila jirto bay taasi ku timaadaa in marka labadii nin ee isku waktiga ahaa ama isku dabaqad ahaa sheeka la wada kulmay da'dii iskuba dhowaa midkoodka kale uu wax ka wariyana waxaa lagu magacaabaa riwaayat alaqraan baa la odhanaya laakiin haddii kii markii hore laga wariyey isaguna tii dib uu xuga wariyo oo labadooda riwaayada ay isku noqnoqotona waa noocan aan hayne mudabaj lagu magacaabo inoo dhigtay kaas baa mudabaj baa lagu magacaabaa bal taas oo kale horta culimadu waxyaalahan waxay ugu cinaayoodaan kolley faa'iiday leedahay garashada tan laba garto aad baa la uga sababtuna waxa weeye ruuxu markaad ka soo qaado imaka caaisha waa dee aan garanayna abi hurairana waan garanayna labadooduba waa muksiriin axaadiista aad iyo aad u badsatay rasuulka ilaahayna axaadiis aad iyo aad u badan kaba wariyey haddaba riwaayadii dee caadiga ahayd caaisha oo rasuulka ilaahay ka warinaysa ahayd tii badnayd abi hurayra oo rasuulka ilaahay kaba warinayo ahaa haddii aan helno xadiis meesha ay kuba taalo can abi hurayraa can caaishaa can inabiyi sala allahu alayh wasalam iyada haddaan ognahay baabkan riwaayat laqraan dee wax inagu yimaado oo aan isla malaa meesha qalad baa dhacay waan kaga nabadgelaynaaye laakiin marka aan xaqiiqada ruuxu ta aanu ogeyn labadan xaalana aanu hore xaaladana arki jirin wuxuu u qaadanayaa meesha midkood inuu zaa'id yahay oo labadan la magacaabay de ama waxa weeyaan haddii ina isagii baa kaba warinayo can abi hurairata can caaishata bay noqotee lafdigan cani inay taxriif tahayba qalad ay tahay meeshu ay wow ahayd oo ay iskuba cadfayiinoo sawaabka uu yahay can caaishata abi hurara can abi hurairata wa caaishata can nabiyi sala allahu alay waslam taas buu uqaadanaya oo cantani inay taxriif tahay wow ay kasoo bedelantay asalkuna ahaa in la iskuba cadfo labadoodna ay rasuulka xadiiskii ka wada warinayaan buu uqaadanayaayo marka waxa uu ruuxu kaga nabadgelayaa inuu islahaa ama midkood baa ziyaadaba ah ama way isku cadfanaayeena cantan ayaa taxriifa damigii uu malayn lahaa ayaa halkan markuu ruuxu garanayo umuurahan garanayo wax dhacay oo tanna jirta inayin uu og yahay ayuu waxa weeye kaga nabadgelayaayo tan bay faa'iidada balgarashada loocan la garto faa'iidadeedu ay tahay culimaduna cinaayaday u cinaayoodeen umuurahan inay tasabuceenna dee faa'iidadeedu umuurahaas qalad ama khada sanadkii dhacay loo malayn lahaa baa lagaga nabadgelaya ama lagaga badbaadayaayo tan baa deeta ay ugu cinaayoodeen bal taas baa haddaba lagu magacaabaa riwaayat marka mudabaj oo saxaabada caaisha iyo abi hurayra mid kastaaba kale waxbuu kaba wariyey taabiciinto kale zuhri cumar ibn cabdilcaziiz waxbuu ka wariyey cumar ibn cabdilcaziizna zuhri waxbaa ka wariyey imaam malik oo kale awsaaci waxbuu ka wariyey awsaacina malik waa kaba wariyey lays oo kale saas oo kale imaam malik lays waxbaa ka wariyey laysna imaam malik uu kaba wariyey iyadoo kolkol dhacday waa sida inay udhaxayso weliba waa sidadii labada xaalaba ay kuba wariyaan dadkii kaba dambeeyeyna de axmed ibn xambal oo kale cali ibnu madini waxbaa ka wariya calina axmed waa kaba wariyey bal waa umuuro dee ilaa saxaabadiiyo intii ka dambeysay baa kaba helayne taa waxaa lagu magacaabaa mudabaj baa lagu magacaabaa kale laqbada waan kuga laabmi doonaa ama riwaayat laqraan haddii midkood midun kaba wariyo bal masalan haddaan aragno abi hurayre caaisha wax ka warinaya laakin aan la helin caaisha inay abi hurayre ka warinayso taa mudabaj la odhan maaye wuxun baa la odhanaya waa riwaayat laqraan waa dadka dee aqraanta ahaa isku dabaqada ah wixii ay dhexdooda kala wariyeen de bal masalan haddii ay dhacdo si aan soo sheegayo in ruuxii dabaq ahaan u weynaa ama da ahaan u weynaa ama qadar ahaan iyo cilmi ahaan u weynaa ruux isaga ka hooseeya umuuraha kaga hooseeya inuu wax ka wariyana iyada taa waxay kaba cabiraan riwaayat lakaabir can alasabir waxay asal ugaba dhigaan xadiis saxiixa muslim iyo kuba sugnaayo tamiimu daari uu warinayo arrin buu kaba warramay iyadoo inta iyagoona islaamin doon iyo ay raaceen oo duufaan kuba kacay oo waxay muddo markay ku jiraan badda meel jaziirada tegeen oo nin ku xidhnaa meeshii ay arkeen oo kale markuu soo islaamu tii kaba warramo rasuulka maalin dadka fadhiisoo yidhi wuxuu igaba warramay bal masalan dee iyagii dadkii buu fadhiistay si ay u maqlaan oo mimbarkiibuu kaba sheegay inay dee waxa weeye ama rasuulkaa sheegay inuu uga warramay tani mudaari wax markaas lamida ama waafaqaya wuxuu rasuulku dajaal iyaga dad ugaba warrami jiray arrintii buu sheegoo kale bal taasi waa asar bay ugaba dhigaane laakin bal masalan saxaabadii oo kale ayaa waxaan helaynaa dad saxaabadii ah oo ka wariya dad aan saxaabadii ahayn marka inta badan waxay ka wariyaan waa akhbaar iyo waxyaalo laakin waa la helaya axaadiis iyaguna labaataneeye gaadhsisan oo saxaabiyiintu taabici kaba wariya taabicigaasi saxaabi kale uu ka warinaya saxaabi baa taabici ka wariyay taabicigaasa saxaabi kale ka warinaya saxaabigaasa rasuulka ilahi kaba warinaya salawaat ullahi wasalaamu caleyh taasoo kale waxaa lagu magacaabaa ama aabo oo ibn cabaas oo kaleo inankiisii kaba wariya inankiisii kaba wariya ibnu cabaas ayaa waxaa lagu magacaabaa iyada riwaayat alakabir can alasaaqir sheekoo tilmiidkiisii kaba wariyo de wa iskaba badayn amsiladooda iyago bal taasna waa la yidhaha haddaba noocyadan waa umuure sanadkan ku wada tacaluqsan kolleyna in waxaan marka la garto wahamka aan soo sheegna laga nabadgelayaayo tan imaka aan haynay kala wariyeenna dee cantii inay taxriif noqoto mala loo maraynaba ad kaga nabadgelaysa haddii ay markaa ama oo loo qaato in ama midkood siyaadaye ama iskuba cadfadaayeen riwaayatulakabir can alasakirna dee ruuxu markuu arko aaba inankiisi ka warin waxayis odhanaya abay malaa arrintii qalad baa dhacay way isweydaarteen eewaxa inanku inuu aabihii kaba wariyo ama taabicigeeni saxaabigii u kaba wariyo waxaa dhici karta inuu ilah taa uba qaato lakin markuu tan og yahay dee xaqiiqadii buu ogaanaya iyo arrinta jirta oo kale bal markaa waa faa'iidadooda taas ah oo wuxuu yihi wamaa xadiiskii rawaa uu wariyo kulu qariinin rafiiq ama qariin dhammaantii can akhi tani waa luqo yaani badnaaninba ee ku sugan luqaadkaa kaba mida asmaa lkhamsa kaba mid aho adee waa iyadoo la gaabiyo oo macnaha waxyaalihii xurufta ahe la icraabi jiray kelimaadkan lagu icraabi jiray la gooyo markaa xarako daahira ayaa la icraabaya taasi waa luqo jirto haddaba maha wax wasanku keenay un maaha dee wasankuna saasunbu u qaban lahay walaalkii uu ka wariyo walaalkiina wuxuu u wadaa ninkii qariintiisa ahaaye rafiiqiisa ahaaye kula sinaa xagga marka la eego sanadka iyo sheekyada la kulankooda dee da-dana inta badan way kuba sinaadaane lakin iyadu waxba qeyd ma aha haddaba wixii uu wariyaa mudabajun mudabaj weeye laftiga mudabajna waa dee simana weeyaan waxaaba yidhaha waxaa laga soo qaatay dee akhdan min dibaasati lwajhi labadan daan ama labada dhaban diibaadka ay kuba magacaabaan labadoodna way isqaadirayaan oo way simayin labadanina waa wax siman oo xaggii sanadkii kuba siman markaasan baaba laga soo qaatay waxaa kaloo dee mudabaj tadbiij mana tasyiin waa u yimaadaa qurxin wax la qurxiyo waa mid la qurxiyo dee sanad kastan ee dad saas ay kala warinayaan oo isku dabaqo ahaayo oo kale waa sanad kolley nuzuulla uu kuba imanaye waxa weeye waaba dee sheegitaanka qariinkan kale la sheegaaba lagu qurxiyo tanna waaba la yidhi aduu bal magaca daaraquni baa ugu horeeyo kutub gaarana u dejiyey kitaab gaare in magacan cid ku magacowde taa waxaa lagu magacaabaa mudabaj ayaa la yidhaha markaas kaan soo sheegna mudabajkuu ka khaasan yahy riwayat alaqraan riwayat alaqraan baa ka caamsan oo mudabaj kasta waa riwayat aqraan lakin cagsi ma jiro riwayat aqraan kasta mudabaj ma noqonayso waayo haddii midkoodka kale ka wariyo tii labaad aanu kaba warin aqraan umaan odhanayna mudabaj ma odhanayno tani waa riwayat aqraanna way tahay mudabajku mudabajna waaye lakin riwayat alaqraan way ka acamsan tahay oo suurooyinkeeda qaarkood dee mudabajka laguma magacaabayo qarin kol hadii uu yidhina ti uu ruux ka daweyn uu kaba wariyey ama ka hooseeyo iyadna magac kale iskaba yeelanaysa o ruuxu haddii aanu dee dabaqadii uu kaba sii hooseeyo waa taa aan nidi waa riwaayatulakabir can alasaabir facrifu gara adigu xaqa dhab ahaan macnaa macrifo dhab ah kan aqoonso wantaki uqasad barashadiisa ama dee kuba faad macrifadiisa waayo waa shay muhim aho arrinkaan soo sheegna ad kaba badbaadaysa dee umuurtii kol haddaan sanad un kaba hadalay wala halkan shuraaxda qaarkood dee xukumkiisu saxiix iyo xasan iyo daciifna waa noqon karaa imika waa riwaayo xadiidka matangiisaba ma eegeyno dadkan kala wariyun baan eegeynaayo kaleo dee wixii aad bal markaa sixa iyo xasan iyo xukumilayd waa xadiidka sanadkiisa dad saas ay kuba jiraan oo dee taase imika waxaa la eegaya un sanadkan cidda uu kuba yimiyo sida loo kala wariyo muttafaqun lafan wakhaban muttafiq wabidhu fi ma dakarna almuftariq bal halkana waa nooc kale oo iyaduna ku tacaluqsan xaggii ruwaada waxaana weeye nooc ay ku magacaabaan almutafiq almuftariq kolley labadan bayd ee baydkan iyo bayd ka dambeeyana walow cibaaradii sheekuu ku nadminayo cibaaro aada u sahlan oo laqbadeedna ay waadixda ay ahayd labada bayd usluubkiisu waad moodaa inay ka yar duweyn usluubkii kuwii hore oo kolkol dee wixii maqsuudka wax ka duwan ba laga fahmi karo waan arki doonaa laqbade waxa weeyaan waa iyaduna almutafiq almuftariq nooca ay dhahaan nooca almutafiq almuftariq ay dhahaan waxa weeye ruwaadii markaa dee kutubta inooguma sugnayd ama axaadiista warinaysay haddii laba raawi iyo wax ka badan